aad baad umahadsan tahay maxamed ciise maxamuud saaka shantii subaxnimo ayaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafada holwadaad waxaa ka bilowday dagaal udhexeeya laba maleeshiya beeleed oo walaala ah oo halkaasi wada dega dagaalkuna ilaa iminka waa u socdaa waxaana laisku adeegsanaya hubka yaryarka iyo weliba midka waaweyn ayadoo gebi ahaanba magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan laga maqlayo saaka waxaa xiran gebi ahaanba ma istaagsan socodka gaadiidka magaalada odil goobaha waxbarashada iyo weliba sidoo kale goobaha ganacsiga magaalada saaka way xiran yihiin dadkuna waxay la fajacsan yihiin dagaalada beleedka in muddo ah gobolka ama deegaano hoostaga degmada beledweyne ka soconayay oo iminka aada moodadayna kusoo faafay gudaha degmada beledweyne
waa garta marka yuusufow bal inteed joogtaa adigu cisbitaalka inaad joogtaan noo sheegtay maxaa halkaa ka socda
aad baad umahadsan tahay maxamed ciise waxaan kusuganahay isbitaalka gudaha degmada beledweyne halkaasi oo wax yar ka hor la keenay laba qof oo dhaawaca waxaana agaasimaha isbitaalka oo goordhawaan la kulmay uu sheegay in labadaasi qof oo dhalinyarada ah oo dabcan ka kala mid ah labadii mashibelada dagaalamayay la keenay isbitaalka goordhowna qalin lagu sameyn doono labadaas mid kamidana uu aada u daran yahay waxa uu sidoo kale uu sheegay in goordhow saxaafadda ay la hadli doonaan haddii ay yihiin bahda isbitaalka gudaha degmada beledweyne oo ay ka warbixin doonaan dhaawacyada guud ee isbitaalka la keenay maadaama iminka dagaalku yahay mid weli socda oo aan istaagin waa gartay dagaalkan ilaa shalay buu dhacaya yuusuf ka waran saameynta dadka magaalada ku dhaqan uu ku yeeshay
maxamed sidaan hor kugu sheegtaa gebi ahaanba socodka dadkii gaadiidka goobaha waxbarashada ayaa xiran magaalada beledweyne dadku waxay soo istaageen wadooyinka iyagoo markaasi la yaaban ama waxaa iska weydiinaya sababaha dagaalada beleedkan beledweyne ay usoo gaareen maxamed mar dhow mar aan wadanka ama xaafadda oladaga magaalada beledweyne oo dagaalka uu ka socdo waxay ii sheegeen dadka qaar in odayaal dhaqameed ay goobta gaareen laakiin ay ku guuldareysteen inay dagaalada ay joojiyaan oo ay labada dhinacba ay heegan u yihiin in ay dagaalamaan odayaasha dhaqankana waxa ay baaq u direen in dagaalada si degdega lagu joojiyo laakiin maxamed dadku maam dadka reer beledweyne waxa ay la yaabiyiin waxay tahay maamulka gobolka hiiraan iyo weliba amisom oo iyagoo dusha ka eeganaya dagaal beeleeda gobolka ka dhacaya iyadoo dagaaladii deefo ay ku guuldareysteen inay joojiyaan laakiin dagaalada iminka hadda howladaad ka socda waxay yihiin kuwo dusha ka eeganaya